yuusuf aadan cabdiraxmaan waxa uu ka soo qaxay magaalada baydhabo bilowgii dagaalada sokeeye ee soomaaliya sannadkii kunyoaaaqoyoaaashaniyolabadii waxa uu soo gaadhay dalkan maraykanka isagoo ka soo degay gobolka kaliforniya waxaase uu muddo kooban kadib u guuray magaalada minneabolis gobolka minnesota halkaasoo ku guursaday kadibna ay ugu dhasheen toddoba carruur ah oo ugu wen yahay curadkiisa sakariye aabbihiis yuusuf aadan cabdiraxmaan ayaa iiga warramay dhowaan mar aan booqday magaalada minneabolis sida uu ku soo koriyey sakariye sakariye wuxuu ahaa nin ay soo koriyeen waalid jecel sida waalidiinta kale ee soomaalidaba lagu yaqaano carruurtooda ay la tacaalaan ay daba socdaan markuu soo korayey magaalada dad badan ma joogin carruurtii ugu horraysay ee ku dhalatay ee soomaali aaweye meesha weeye dad badan oo roolmodal oo ku daydo oo carruuroo ka horraysay ma jirin sakariya waxa uu waxbarashadiisa ku qaatay isla gobolka minnesota isagoo ka qalin jebiyey dugsiga sare kadibna galay jaamacad waxaana uu doonaya inuu barto cilmiga kombyuutarada waxa uu shaqo ka helay isagoo arday ah cisbitaalkii uu ku dhashay ee magaalada minneabolis sannadkii labada kun iyo afar iyo tobanka bishii nofembar ayaa sakariye iyo saddex kale oo dhallinyaro ah lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada new york iyagoo doonaya inay ka duulaan waxaana dowladdu sheegtay inay ku sii jeedeen dalka syriya si ay ugu biiraan ururka isis markii ugu horreysay waxaa noogu horreysay qolyaha dowladda sirdoonka guriga yimid waa noogu horreysay oo yidhi wiilkiina xaggaad ku ogeydeen wiilkii waa is eegneeni islaanti wiilkii de waxaa noogu dambeysay isagoo magaalada jooga kolleejyadiisa iyo jaamacadiisa aada de ninkii waxaanu ka soo celinay new york yaa markaasaanu yaabnayba moogta markaasaa noogu horreysayba
waa novembar labada kun iyo afar iyo tobanka hay hay aad iyo aad novembar bay ahayd waa la soo celiyey iyagoo dhowr kulligoodba say u dhammaayeen inta hadda joogtaba mar labaad ayaa sakariya iyo saaxiibadiis bishii maarso ee sannadkii hore ay isku dayeen inay ka baxaan waddankan maraykanka iyagoo u safray gobolka californiya si ay ula kulmaan qof ay u malaynayeen inuu siinayo baasaboorro ay ku dhoofaan balse qofkaasi waxa uu la shaqaynayey hay-adda f b i-da bil kadibna waa la qabtay sannad ka hor ayaa sakariya waxa uu qirtay inuu doonaya inuu taageero u fidiyo ururka daacish waxaana uu haatan ku jiraa xabsiga waxaana uu sugayaa xukun maxkamadeed oo lagu wado inuu dhaco dabayaaqada bisha nofembar ee soo socota ma ka qoomeeya aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad waayo wuxuu yidhaahdaa ninkaasi dee ninkii curuskaygu ahaa carruurtu caawin jiray reerku caawin jiray wuu shaqayn jiray xatee dhaqaale ahaan waxbuu nagu kordhin jiray nin halkan wax ku bartay weeyo dee carruurta iyo waxa iyo leyliyada loo soo diray iyo shaqada guri loo soo diray iyo waxyaabo badan baanaan garan karin baa nagu hadda oo sibaan uga shaqayn jirnay halkan sibaa looga shaqeeya waxaasoo dhan buu ka caawin jiray wuu wadwadi jiray nin aada wuxuu ahaa xagga maaragtay baashaalka iyo ku fiican carruurta barafka markay tahayna barafyadaasu kasoo tuuri jiray meelaha gala duhurkii markay tahay samarka ay tahayna wuxuu geyn jiray meelaha garaangaraha iyo waxaa lagu wata ee caruurta waheeyo meesha waa guursan lahaayo ninkaasi markaa gabar baaba diyaar u ahaydoo aduu ilahayna kaleeya wada hadleen gabadhiiyo wixii ma leh khasaaro badan baa kale buu yiri meesha xaggey joogtaa gabadhaas magaalada magaaladanay joogtaa markaa dee kolley gabarina kusugi maysa haddaad nin iska tahay loser noqotid taasaa meesha taalla ilaa adaa jihadaadii ka wareeray haddaba dhibaatada qabsatay qoyska yuusuf aadan cabdiraxmaan waxay sidaasi oo kale hore u qabsatay ama haddaba ay haysataa qoysas badan oo soomaali ah oo ku sugan gobolka minneabolis waxaa ka mid ah qoysas ay carruurtoodu aadeen soomaaliya kuna biireen ururka al-shabaab dhallinyaradaasi oo qaarkood ay dhinteen kuwo kalena ay weli ka barbar dagaalamayaan ururkaasi halka kuwo kalena ay ka soo laabteen haatanna ay ku jiraan xabsiyo kuwo kalena ay xabsigiiba dhammaysteen sidaasi oo kale dhallinyaro la sheegayo inay tiro la-eg yihiin kuwa aaday soomaaliya oo ka badan labaatan ayaa iyaguna u safray ama la qabtay iyagoo ku sii jeeda dalka syriya waxaan haddaba dhibaatada ku habsatay qoysaskan soomaalida ah u soo bandhigayaa khadka telefoonka ee minneabolisna ku jira khubaro iyo waalidiin soomaali ah waxayna kala yihiin caashe qaasim oo hore ugu soo shaqaysay wasaaraddii hiddaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya gobolka minnesotana ka shaqaysa arrimaha bulshada iyo maxkamadaha sheekh axmed sheekh cumar sheekh axmed taajir oo ah imaamka masjidka ummatul islaam ee magaalada minneabolis doctor axmed maxamed yuusuf oo ku takhasusay kana shaqeeya cudurrada dabiibka maskaxda iyo dhimirka kuna sugan magaalada minneabolis qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaa ku soo biiri doona cabdirasaaq biixi oo ka tirsan hogaamiyaasha soomaalida ee gobolka minnesota islamarkaana wiil uu abtuu yahay oo hore ugu safray soomaaliya kuna biira ururka al-shabaab lagu dilay halkaasi waxaan ku hormarayaa caashe qaasim oo aan marka hore weydiinayaa bal sidaa u aragto sheekadana dhex martay aniga iyo yuusuf aadan cabdiraxmaan aabbaha zakariye bismillaahi raxmaan raxiim horta walaalkay waan uga maaragtay waan la tiiraanyeysanahay dhibaatadii ku dhacday isaga iyo intii ka horreysaba siduu qirayna waxaan aada iyo aada iisoo jeedisay kelmadiisii ahayd waaridka caruurta ama laba hala labadii waaridba hala joogaan ama mid ha haysato ama gabar ha haysato ama aabbaha haye e in ay qadarku iska dhici karo aan la dhihi karin waaridka maaragtay waa xun yihiin maxaa jira caruurtu waaridka keliya ma koriyaan caruurta inta ay kula joogaan oo hooyihii aaba la joogaan waa in yar markaan u fiirsano mujtamacan hadda aanu ku noolnahay ilmaha inta yar ay kula joogaan meye inta badan waxay jiraan banaanka ama ischool ha ku maqnaadaan ama ha ku maqnaadaan dugsi ama ha ku maqnaadaan activities kale marka caruurtu mana aha mujtamacii aanu ku noolaan jirnay oo caruurta lagula ogaan jiray marka waa isoo jeedatay arrintaas waa runtiis dadaal waa loo baahan yahay haddana mujtamacii ayaa ka xoog badan dadka waayahay aan aan siiyo doctor axmed maxamed yuusuf adiga maxay kula tahay wallahi horta muxuu ahaaye waa siday u sheegtay caasha horta muxuu ahaa waa arrin aada u fuulxumo badan ama laga naxo ninka waalidka wuxuu sheeganayo cid walbay ku dhici kartaa inta badan maxaan ku dhahaa haddii ilaah kuu ladan yahay soomaalideena waxaa la odhan karaa boqol kiiba sagaashan sagaal waa dad aada caruurtooda waalideeya oo muxuu ahaa runtii nolol fiican kusoo koriya iyo ula tacaala wax walba dadaala xabad xabad kiisas noocaana kaloo dhacana waa jiraan marka aad baana lafteeda ula tiireensanaya ninka muxuu ahaa ay sheegeen waalidka waaya sheekh axmed taajir adi haddaan ku imaado dhibaatadan uu ka sheekeeyay aabbahan yuusuf aadan cabdiraxmaan waxay haysataa waalidiin fara badan oo caruurtooda u socdaaleen dalka syriya iyo kuwa iyagoo u safraya laga soo celiyey waalidiin badan oo caruurtooda u socdaaleen soomaaliya oo ay ku beereen al-shabaab kuwo kale ay ku dhinteen caruurtooda halka ay ku dhinteen kuwana carruurtooda ay soo laabteen maxkamada la saaray kuwana weli ay nool yihiin maxay kula tahay jazakum allah khayran horta waxaan marka hore waan dhegeysanay aabaha yuusuf aadan arrintaas uu ka sheekeenhay qoyskana waa naqaanaa labada waalid iyo wiilka waa naqaanaa muuqaalkooda waalidiintana dhowr jeer baan wada fadhiisaanay waas naqaanaa intay arrimahan socdeen marka hore alla waxaan ka baryaynaa kolley hadda xaaladaas waa dhacada inuu ilaahay fududeeyo oo inta la haysan ilaahay uu kiiska dhib yaraysiyo inta kalena ilaahay inoo xifeeyo waxay la muuqataa horta kolley waalidka kaalintiisu waa muhiima waa lagama maarmaan oo waalidkana caruurtiisa tarbiyeeyo caruurtu waa midhihii qalbigeenna caruurtu waa iftiinka indhaheenna waa mustaqbalka beri dowladaha maamuli doona waalidka kolley inuu ilmahoo tarbiya waa loo baahan yahay haddana dadaal fiican baa ka maqan saan dareemeyno ustaad yuusuf laakiin waxaan is leenahay wax fara badan waxaa saameynhaya bulshadan aynu ku dhex jirno ayaa saameynhaya waalidku way dadaalayaan laakiin ilmihii meelo fara badan bay aadayaan iskuollay aadayaan madras e madcabad bay aadayaan shoobin bay aadayaan meelo fara badan bay aadayaan naybarka iyo jawa ama hawada aynu ku jirno ayaa in fara badan saameyn ku leh waaya waaya sheekh axmed arrintaa waxbarashada waan kugu soo laaban doonaa bal aynu wada dhegeysanna cod kale oo aabbaha yuusuf aadan cabdiraxmaan oo ka hadlaya isaga sida ay la tahay meesha laga raacay wiilkiisa waxaana rabaa inaa wada dhegeysataan wuxuu si gaara farta ugu fiiqayaa xarumaha waxbarashada ee soomaalida horta markaanu isbarbar dhigano aqoonta soomaaliya ama afrika ka jirtay aqoonta halka ka jirta waa kala duwantahay meeshan kuroculamka halkan ka degani waa ka duwan yahay kuroculamka ka jira dholka kale inta badan caruurta waxyaabo badanoo waxaa loo sameeyaa xirfada ah waxaa loo sameeyaa waxyaabo badanoo maaweela ah oo badan cayaaraha ay ka mid yihiin annagu aanan lahaa jirin oo maaragtay aan lahaa jirin waxaa loo sameeyaa inta badan waxyaabaha waa guud ahaan dugsiyada sare halkan waxyaabahan social studyga la yidhaahdo iyo logiga iyo civiga iyo waxyaabaha la yidhahda loo sameeyaa oo infact annagu aanan lahaan jirinba in cunugu uu hadlo laga murmo wax allaaliya wixii diina wixii afa wixii hawla wixii dhaqana wixii tv-ga ka soo baxay midiyaha ka soo baxa wixii siyaasada si bab caruurta dhexdooda ay uga wada murmaan cidna cid aysan ku xadgudbin cid walba fikirkiisu soo jeesto waxyaabaha ka maqan iskuullada soomaalida ilaa maanta bay ka mid tahay in waxyaabaha lojiga ah ama laga hadlo oo criticism la sameeyo caruurtu ay wada hadlaan oo waxeeyaan marka markii iskoollada uu galay form one meelaha markuu ahaa adigu iskoollo badan oo soomaaliha soo baxay iskooladaa soomaalida ahi keliya waa uun soomaali keliya aan cid kale tahay marka waxaan filayaa iskooladaasi wax badan bay ka dhimeen waxbarashadiisii annagu waxaanu nidhahnaa dhaqanka lagu eegaayo waana loo soo sheegaya cunuga hadduu wax galo oo waana loo ilaalinayaayo laakiinse dee markii soomaali keliya meesha ay tahay iyagii unbaa hoostaa wax isaga sheegaya iyagii unbaa wax isu sheegaya ma jiro qof ka duwan ama ka dhaqan duwan ama ka af duwan oo odhanaya maame anigu saa ma moodeen inaysaa tahay sidana saxa iskoolada soomaalida waxyaabaha badan ee ka maqan waxay tahay ciyaalka looma ogolaado in ay samaystaan iyagu clubs sida sports clubs ama muslim association clubs ama lama ogola dadka meesha diratoorada ka ama wax ka ah keliya waxay eegtaan dantooda guud iyo siday meesha ku joogi lahaayeen caruurtan maskaxdooda iyo inay ballaarato iyo inay iyaga karetagareeyaan iyo iyaga inay hadlaan iyo inay maskaxdooda ka hadlaan iyo inay waxay aaminsan yihiin ka hadlaan midna ma ogola marka markii dambe waa nasiib xumo iskooladaasu tegey iskooladaas wey meesha rabashka badan iyo waxaana u kala kulmaysaan filayaaba
waa gartay maxaa dhacay maxaa dareentay waxaan dareemay iskoolka markaad tegtid horta caruurtu dee iskoolka khamiis bay ku wada tagaan ko khamiisku ma xuma laakiin khamiisku diin maaha in caruurtii u fahmaan khamiisku diin inuu yahay waa wax nasiib xumaa wey khamiiskani diin maaha waa dhaqan dad baa leh hadduu dhaqan ii qaadanayo laba go inuu qataanigii ficnaan lahay khamiiska waxaa qaata ka islaamka waxaa qaata ka masiixiga waxaa qaata ka diimaha kale heesa waxaa qaata ka fanaanka soomaalidu uma fahansana weliba magaalada aan joogno uma fahansana khamiisku inuu yahay wax dhaqana u dad leeyahay qofkii qaataa korkaa dushaa saraa laga eegaya waxaa la oranaya ninkan waa nin tagoo wadaad oo cajaa'iba marka caruurtani iskoolka markay ka soo qalinjibiyaan waxay aadayaan jaamacado ama waxay aadayaan shaqo inay bartaan bay ahayd habka loo labisto oo loogu labisto shaqada oo loogu labisto iskoolada kale iyo jaamacadaha loogu labisto ma garanaysaa marka ciyaalkii waxay ku koreen arrinta noocaasa mana caawin dadkii meesha haystay ee maarayayaashii ka ahaa maamulayaasha iskoolada ma caawin oo caruurta naftoodii uma ogola waa cabursan caruurta waa cabursan yihiin iskoolada soomaalida dhigtaa
waayahay yuusuf aadan cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa aabbahaasi oo sharaxayay xarumaha waxbarashada ee soomaalida wuxuu soo qaatay khamiiska oo kale waalidnimada ayuu ka hadlay sheekh axmed taajir mar kale adi aan kugu soo laabto say kula tahay
jazaakala khayr horta waan waa maqlayna walaal yuusuf kolley arrimo fara badan buu tataabtay anoon difaacayn laakiin waxaan isleehaayay iskoolada soomaalida ee maamudaan oo charter school la yaqaano ilaa laba iyo toban qiyaastii hadda gaaraya gobolka minnesota ama laba magaalo hareeraheeda iyo malcabooyinka faraha badan waxaa silahay inay kaalin weyn qaateen kolley nacam nuqsaan way jiraysaa mar kastaba oo ama dad ka dhigi ama qaabka loo dhigi ama imkaaniyaadkii meelahay joogaan baahida maha bakhteri karaan laakiin waxaan isleehay xarumaha iskoolada oo khibradooda iska yartahay laakiin tabartoo dadaalaya iyo malcabadaha qur-aanka lagu daro waxaan islahay labaduba inay dadaalayaan tabartooda waa gartay waa run qamiisku ma aha labis islaami oo diin ma dhahayno markii gaarahaan iskoolada ilmuhu ay aadayaan dhowr jeer baan kala taliya on ku odhi qamiisyada waa culture aynu yar jecel nahay aynu aynu diin ahaan ka qorinhayno in iskoolada dowlada loo qaato qamiisyadii sida in fara badan aan ku arkayno oo tartan xataa markii dambe tartan la gelayo labiska lagu tartamayo arrintu way fiican tahay laakiin waa tartan meesha ku haboon aan lahayn marka waxaan isleehay dadaalku waa saddex geesood maamulka iyo macalimiinta iyo xarumaha iyo waalidiinta waxaa moodaa saddexduba inay taabanayso mas-uuliyadu oon la saaraynin keliya iskuullada iyo macalimiinta dugsiyada keligood aan la saaraynin waalidiintuna qayb weyn ba ku leeyihin waa gatay doctor axmed hadaa adiga kuu baaqo arrintuu ka hadlay waxa weeyaan xarumahan waa xarumo soomaaliyeed ilmaha ugu tegayo waa ilmo kaleo soomaaliyeed marka iyagii unbaa dhexdooda sheekaysanaya cid kaleo wax ka ogaan karta male haddii ay mujtamaca kale wax la baran lahaayeen iskuullada dadyowga kale arrintani sidaas sir uma ahaateen carruurtan waa la ogaan lahaa waa la badbaadin lahaa meeshuu ka imanaya waa sidaas maxay kula tahay waan ku raacsanahay waalidka siduu u hadlay waayo horta marka laga sheekeynayo iskuullada ku salaysan dhaqanka iyo maxaan ku dhahaa dadka bulshada aadka u yaray ku dhaqan magaalada markii ay samaysanayaan iskuullada waxaa loogu talagalay sideedaba ilma mataqaanaaye iskuulka kale caadiga dhibaato haysato dhibaato ka haystaan oo markaa si loogu sahlo luqadiisii dhaqankiisii mataqaana hadduu wax ku baran karo in mataqaana loo sameeyo arrinta u saheshaa loogu talagalay nidaam iyo waxay leedahay iskuullada noocaas oo kalaha waa inay la mid noqdaan iskuullada kale ee waaweyn ee wax lagu dhigo marka waxa weya waxaa loo baahan yahay waalidka wuxuu ka calaalay waxa weyaan ilmihii lama siidan waxaan ka dhansada hadalkiisa qof la sheekaysta iyo qof ka warhaya iskuulaadka ma qabaan waa runtii uu quban yahay meelaha kale maxaan ku dhahay iskuullada caadiga ah way leeyihiin ilmihii mataqaana qof la sheekaysta arrimaha bulshada garanaya ama qof la taliyo la ah oo ka warhaya ayay leeyihiin magaranaysa iskuullada soomaalida marka waxyaalaha ugu waaweyna ka maqan waa arrintaa weeyaan marka waxaa samaysanayaan waalidka uu leeyahay meesha laga soo raaco wiilkayga waa meeshaasiti marka waa in laga fiirsadaa weeyaan iskuul mar haddii ilmaha la geenayo waa inuu joogaa qof u tababarsan arrimaha la xiriira ilmaha fikirkiisa uu fikirhayo siduu muxuu ahaye sheegeen u dhaqmahayo ciduu loo sheekeysanayo macalinka waxaa loo baahan yahay inuu lahaado indho ka duwan indhaha muxuu ahaaye xagga waxbarashada ah waxaa loo baahan yahay inuu ilmaha maskaxdiisa u fahmi karo waxaa loo baahan yahay dhibaatada ilmaha haysta iskuulka haysta ama dibadda ka haysta inuu la ogsoon yahay loo baahan yahay xiriir inuu ka dhexeeyo macalinka iskuulka macalinka wax dhigahaya lataliyihii ilmaha la talinayay iyo qofkii kale muxuu ahaa ii sheegeen macnaha social worker iskuulka jooga oo kala xiriir arrimaha bulshada kala xiriira waayo arrimaha bulshada waxaa ka shaqaysa caasho qaasin oo khadkay nagula jirta arrintaa isbarbardhigga iskuullada soomaalida keliya ay maamulaan soomaaliduna ay dhigato iyo iskuullada kale ee dadweynaha ee qoomiyadaha kala duwan carruurta ka socota ay isugu yimaadaan doodaa maxaad ku darsan lahayd
waa mahadsan tahay horta waxaan ku darsan lahaa dadku laftigiisu waaridka waa inay fahmaan sababta loo sameeyey iskuuladan gaarka ah eewaddankan maraykanka wax options la dhahaa jira markii iskuulka uu publica public schoolka ayaa ayaa caam ah laakiin waalidiin baa jirtay u arkay carruurtooda inay u baahan yihiin iskuulkan publica ah marka aad joogtid yacni ardadu way isku dhex jirtaa ardadu ilaahay dadku waa kala fadli yeelay dad baa maskaxdooda aada u fiican tahay ardadaas hay muxuu aha calibrikaas lahoo wax aada u baran kara baa waxaa la arkay in uusan bayski ilmaha kale oo dadku waa kala level inayna isla wada joogi karin waalidiin badan baa marka waxay ka shaqaysay ilmahan inaan la isku dhaxaynin oo hadday ilmahani ay maathku aada uga ugu fiican yihiin ama scienska scienska o dhan ay ku fiican yihiin in bal waalidiin baa dacwado waxay yireen waxaan rabi lahayn ilmahan inaan inta lagu haynina iskuul gaar ah loo furo iskuulaadkaas horta sidoodaba waxay ku yimaadeen in loo furo ilmahan ilmaha caamka aan la joogi karin oo aad wax u yaqaana in la isugu geeyo meel mujtamac ahaan dadku waxay jecel yihiin iskuulkan babliga ah ee qof kasta imaanhayo ilmo kasta wuxuu waxay dawaaridka rabaa inay ka faa'iidaystaan carruurta la joogo caasha marka adu cillad ma ujeedaa meesha aniga cillad weyn baan ujeedaa waxaan ujeedaa familisku markay halka yimaadaan inay cuqdad ka qabaan ilmahooda inay u diraan iskuulka babliga ah oo dadka badan ay ku dhex jiraan oo gaalo loo arko oo ay moodaan wanaag in ilmihii group loo ururiyo group markii loo ururiyo waa siduu sheegayo dadkan iskuulaadka ka fakaray inay sameeyaan oo ku daydaan fikradda way fiican tahay laakiin ma aha fikraddii loogu talagalay ma aha fikrad interest gaar ah ayaa ku jirta ma aha macalimiin dad u diya macalimiin oo iskuulaad soo dhigay ama profesaro iskoolaad soo dhigay maaha dadkan waa dad fahmay nijkaas businesska ah fahmay inay gaar ula baxaan carruurtan dadkana ka dhaadhiciyaan iskuulka keena oo kanaa fiican oo diinta lagu barahayaa oo soomaali keliya jirta oo dhaqan kale kaama baranahayo cabsi buu ku furan yahay iskuulkan dad rangareeyana ma aha rag mutacalimiinahoo ugu talagalay iskuul curriculum inay dhisaan oo ilmihii aynan ka hadhin mujtamaca ay la nool yihiin ay ka hadhinoo oy acceler garaynaayeen maaha laakiin waa iskuul ku furan cabsi parentskii wuxuu ka baqayaa mujtamacan uu ku dhex nool yahay baa laga soo bajinayaa oo gooni baa la isugu soo aruurinaya ma mana aha heerarkii hadda wiilka walaalka uu sheegayo oo kale iskuulaadka kale waxay leeyihin psychologist ayaa jooga social work baa jooga oo ilmihii lala soconhayo dhibaatooyinkiisii guriga muxuu kala soo kulmay muxuu u baahan yahay maaha in dembi bay tahay laakiin hadduu dhibaato ilmihii qabo laakiin iskuulkan waxa weeye waa la isu soo uruursaday keliya soo carara waayo hadda waxaynu u gelaynaa yuusuf cabdiraxmaan waxa uu ka hadlay waxyaaba badan oo isbedelo oo ku dhaca caruurta joogta qurbaha waxa uu ka hadlay waxbarashada waxbarashada kasoko waxa uu ka hadlay isbedelada dhaqanka iyo saamaynta qaxa iyo baahida dhibka haysta dhallinyarada markay waddankan usoo qaxayaan soo gaadha bal aynu wada dhagaysano
waxyaabaha maanta hadda jira caruurta keliyaba maahe xataa dadka waaweyn ee aniga ilaeg xataa ee wadankiiba ka yimid ama aan ka imanba waxyaabo badanoo waxaa jira aanan isku waafaqi karin bisadaada oo isaga hor imaano waxaa ka mid ah inta badan xeryaha qaxootiga markaan joognay dadka xeryaha qaxootiga ah yimid ee masaakiinta ah ee gaajeysan ee kasoo caruurtooda ama shan caruur kasoo dhimatay ama afar caruur kasoo dhimatay ama lasoo kubsaday ama lasoo dilay ama dee madfacba ku dhacay oo masiibo kaleba ku dhacday ama gaajaba carruurtii uga dhinteen xeryaha qaxootiga markay imaadaan cunto lama siin jirin xeryaha qaxootiga waxaa maamuli jiray niman wadaada ahoo sacuudiga taga oo ka soo qaata kontaraado iyo hawlo iyo timir iyo waa in gabadhu markaa ay qaadataa jalbaab weyn hooyada ah si loo siiyo cunto intii kale waxba lama siin jirin waa xeryihii dhadhaab iyo xeryihii qaxootiga haddii aysan qaadan maalintaas wax ma heliso waxaa dadkii ku khasabnaadeen inay qaataan dadka markaa gacanta cuntada ugu haya ilaahay baa haye warkooda inay yeelaan waxoodana yeelaan waxyaabaha lagjarka iyo hawlaha ay u hayaan ay qaataan horta dadkan meesha jooga ee caruurta halkan ku haysta ama halkan yimid waxa weeye horta xeryaha qaxootigaaba dhaqankoodii iyo waxoodii iyo valuegi iyo qiyamkii iyo waxay waalidiinteed ka soo dhaxleen waddankooda waxay kala yimaadeenba halkaasi kusoo burbureen iyagoo waxay yimaadeenba brogramsanba okay halkan markay yimaadeen waxaa laga yaabaa cunugii uu dhalay isagu in uu ku tarbiyeeyo ay u badan tahay habkii isaga lagu soo tarbiyey anigu waxaan ka mid ahay dadkii kasoo badbaaday xeryahaas qaxootiga marka maadaama wixii aan watay anigii waxaan hadda ka mid ahay dadyowga aniga ila midka ahay waa dadka yimid planet kale waanu ka xisaabsannahay community soomaalida oo haysta diimo kale diimo hore oo maanta aan socon oo haysta dhaqan hore aan maanta jirin marka waxaa laga yaabaa inaad guursatid qof xeryaha qaxootiga ee xoogaa lagu soo waray waxaa laga yaabaa inaad la kuratid communitiga meesha joogoo dhanba inay yihiin dad masaakiin oo meesha soo maray dembina ma laha iyagu iyagu dembi ma laha xilliga la taagnaa waxay ahayd xilli gaajo oo dhibaataysan oo waxaysan waa laga faa'iidaystay okay magaalada aanu joogno waxaa ku badan marka dadkii masaakiinta ah xeryaha qaxootiga ahaa ee saa u waxaysan iyo dad aan magaalaba soo arag oo ay ugu horreysayba magaalo iyo howlba ugu horreysay ama minneapolis ama nairobi ay ugu horreysay marka waxyaabaha ummadda aanu isaga hor war war waddankani waddan dhisan buu ahaa waddankani waddan madhab buu lahaa tan yaraad wadatid anigu ma rabo warniyaw gaal baaba tahay murtade waxba garamaysid be diimo hore baad haystaa cunugii yaad u geynaysaa cunugii waxaad u geynaysaa dugsi waxaa aaminsan waxaad u geynaysaa meel abdu ilaahay declay center oo waxaa aaminsan cunugii adiga aakhira saacaha u dambaysa waxaad ka wada doodaysaa baa war dee aabo sidan looma socon jirine sidan maahay arrintan xaga ka timi ilaan halkan uu ku dhashay meel ma arag ummad kale ma arag wax kale ma arag dhul islaamoo badan oo la geeyey ma jiro awood ba uma lihin dad masaakiin aan nahay inaan kaxeenno oo meela geynaba awood uma lihin oo dee markay u yaraato laba shaqaanba ka shaqaynaa si aanu biilashaeeda iyo waxaanu u baxsanno meeshii carruurta lagu aamini lahaa ama lagu waxeen lahaa haddayba aaminsan tahay hordee noocanaa maanta socda diimahanaa socda diimo kalema socdaan ummad isaga keliya mahay ummaddo dhan baan iska hormaanana waayahay kaas waxau ahaa yuusuf aadan cabdiraxmaan aabbaha sakariye yuusuf aadan oo haatan isagu qirtay inuu doonaya inuu ku biiro ururka daacish wuxuuna ku jiraa xabsi wuxuu sugayaa xukun bisha nofembar dabayaaqadeeda ka dhici doona minneabolis haddaan mar kale idiin soo bandhigo martida ku jirta barnaamijka waa sheekh axmed sheekh cumar sheekh axmed taajir imaamka masjidka ummatul islaam doctor axmed maxamed yuusuf oo dhakhtar cudurada maskaxda iyo dabiibkaba ka shaqeeya oo isna minneabolis ku sugan iyo caasho qaasin oo ka shaqaysa arrimaha bulshada iyo maxkamadaha waxaa haatan inagu soo biiray cabdirasaaq biixi oo aan filayo inaan wada taqaanaan mid ka mida bulshada soomaalida hogaamiyaashooda kuwa ugu firfircoon sidoo kalena wiil uu abti u yahay dhowr sano ka hor uu u socdaalay soomaaliya uu kuna geeriyooday soomaaliya cabdirasaaq biixi soo dhowow walaal aada iyo aad baad mahadsan tahay arrintan ku saabsan haddaan adigaba horta marka hore kugu soo dhoweeyo hadalka yuusuf aadan cabdiraxmaan arrintan ku saabsan in dhaqanka ama qaabka soomaalida ee maxaanku idhahdaa u cibaadaysan jirtay inuu isla bedelay imaatinkii xeryaha qaxootiga oo dadkii halkan ay la yimaadeen habdhaqankaas maxay kula tahay adiga walahi walaalo horta hore anigu nin culamo ah oo xagga diinta maaragtay maanta fasaxan oo aqoonteeda weyn leh oo maaragtay wax ka sheegi kara maahi culamo meesha waa ku jirtaa midda labaad waa jirtaa in aan halkan sida aan uga dhaqanno dadka dalka maraykanka aan la joogno ay xoogaa ka bedesan tahay sidii loo baahnaa xoogaa dadku seerabaa waa ubesan karaan oo horta dadku waa xor diintoodana wadanka waa qodobada dastuurka ugu weyn laakiin in mar kastana loo arko si xag jirnimo ah oo aan mar kastana loo arko dadka inaan ku khasbayno fikirkayaga waa fikir dadka mainstreamka ay qabaan waxay qabaan inaan rabno inaan sharciga ku xukumayno inaan rabno ayagoo dhan inaan bedelno dalkooda saas sida aan rabno oo xag jir ah see u arkaan inaan ku khasbayno taasna ma aha dareen soomaalidu ay dareensan tahay oo dadkeenu siaad og tahayba weli wuxuu ku mashquulsan yahay siyaasadaha soomaaliya marka cabsi kasta iyo fikir kasta majority ay naga qabto oo haba khaldanaada haddii rabee waxa weeye waa wax aan ka bedan nugalnahay warna aanaan u hayn waana dhibaatada ugu weyn ee dhibaatooyinka nooga soo gaaraan xagga shaqa la-aanta iyo arrimo badana bulshada waaya aad baad umahadsantay waxaan siinaya hadalka sheekh axmed taajir arrintaas uu cabdirasaaq bixi ka dhawaajiyeyna waad ka hadli kartaa laakiin marka hore ku bilow arrinta qaxootiga soomaalideed ee baahan markay qaxootiga yimaadaan iyo in hay-adaha halkaas ka shaqeeya ay qofka ka doonayaan inay sidu sida iyagu u labistaan ama sida iyagu maaragtay waxyaabaha ay sheegayaan inay ka dhegeystaan si ay cunto u helaan oo halka ay kasoo bilaabatay dhibaatadu maxay kula tahay haarun adoo mahadsan wax yar adoo raalliga haddaan ku laabta arrimi iskuolada waan soo laaban doonaa iyadoo gaaban sistamka labada nidaam ee iskuolada ka jira maraykan oo public iyo kan charterka gooni loo leeyahay waxaan islahay way ku mahadsan yihiin soomaali iskuolada suubiyeen siday walaashan caaisho sheegteen iskuolada chartaradaha oo fara badan baa ku yaal cariga maraykan dad fara badan oo caddaana ilmahooda iyo dhaqankooda ku urursaday waxay la muuqataa inay wax fara badan qabtaan jaartaradu nacam imkaaniyaad fara badan waa suurtagal inayska lahayn iyo khibro fara badan laakiin wax badan bay qabteen taa intaan oga maxaa ka mid a waxyaabaha ay ku fiican yihiin bulshada u qabteed eed magacaabi waxay ku fiican yihiin kasoo qaadoo kale maamulkii waa soomaali waxa weeyaan ilmihii adeer baa ujeeda abti baa ujeeda sax wax fara badan oo waxaa suurtagala contarool waxaa jira ama socosho waa suurtagal in qaybo kamid a khibradii ka maqan tahay laakiin waxaan isleeyahay kaartarada wax fara badan bay noo hayaan dhaqankeena suubanaana way noo ilaalin hayaan ilmaha publica aada anu sidee ciyaalaan ku qabaa maraykan waan ogahay sidee ciyaala oo igu dhashay kuli qurbadan qabaa iskoolada publica markay ilmuhu tagaan waad ogtihiin meesha waxaa weyaan jidka la isku dhuuqaya wax fara badan oo qaab daran baa la suubanaya qofka diintiisa ka yar danqan hayay iskoolada publica markay noqoto tacliid iyo dhaqan iyo diin dhaqan iyo diinta laga doonaya marka agoon marna aan difaacayn iskoolada ina charterka waxaan isleehay wax fara badan bay noo qabtaan laakiin waa bashar khaladaadna way iman karaan haddaan usoo laabto arrintii kale oo ahayd xeryaha qaxootiga horta anu qaxootiyada ma soo marin weligeena ma tegin kamana warqaba xaalada isaga haddii aan goobjoog ahaan lahaa ayaan warbixin ka bixin lahaa laakiin u malayn maha iyo in qofka cunto la siin lahaa ama waxa loo qaban lahaa in lagu xojiyin haddaad qaabkaa yeeli weydo haddaad qaabkaa suubin weydo waxaa lagu qaban mahayo kolle diintu qaabkaa ma qabto anigu se goobjoog ma ahayn arrintaa ma arag marka dadkii arkin baa ka jawaabi karayaan waayahay aan siiyo doctor axmed maxay kula tahay adiga adna waa mxuahay waa sida u sheegay sheekh axmed taajir maxaan ku dhacno maana tihin kenya iyo meelaha qaxootiga weliga maana arag laakiin waxaan doonaya inaan ku noqdo waalidka bointi uu ka dhawaajiyo ahaa maxay maxaan ku dhahay sheegeen marxalad waxaa lagu jiraa horta aada u adag xilli aada u adag baa lagu jiraa waalidka hadda waxaan ka dhabansanaya hadalkiisa inuu isaga wax walba uu sameeyey maxaan ku dhahaa siduu ciyaar wiilkiis u korin lahaa siduu la sheekaysanaa wax walba inuu sameeyey loogu talagala waalidnimadiis ayuu ayuu ka sheekeeyey uu yaaban yahay sidii xaaladii ay noqotay laakiinse waxaa lagu jiraa xilli adag baa lagu jiraa xilli waxaa lagu jiraa ilmaha da-dooda ama dadka adolescenka loo yaqaano kurayaasha ama kuwa weyn aada loo duubsan karo waalidka marka waxaa laga rabaa inuu dadaal fara badan sameeyo uu la qabsado marxalada xaalka sidii uu yahay waalidkii hadda hadlaya waxaad moodaa inuu xoogaa yar uu stiil uu mataqaana weli uu uu ciladeynayo ama uu baleengareynayo wiilkiisa laakiin waa siduu u sheegayo hadda waxaa jira intaasoo boqolaal oo apps waxa loo yaqaano telefoonada lagu download garayo isaga oonan garan karin internetyada lagu download garayo isaga oonan garan karin waa gartay taas internetka aan ka hadalna axmedow waa qodobkaas waad waad nala faaqidi doontaa intaad naga tegin waxyaabaha aan weydiiye waxaa ka mid ahay dhalinyarada in lagu duufsado internetka in iyo in si kale loo duufsado jawaabta uu ka bixiya balaan wada dhegeysanay meeshan waxaa jira dagaal socda jihaad keyboarda jira keyboardka naftiisaaba hawl socdaa fadhi kudirar baa naqaanaa kana waa dirar kale oo keyboard ka socota marka horta waa wax badan oo isku hoos jira waxaan keyboardka ka u dambeeya u noqonaya iyo iyo sheekhan weyn ee meesha fadhiya sheekh google la yiraahdo imaam weyn baa jira moogta kuwaasi waa kuwa u dambeeya noqonaya waxaa ugu horeeya horta cunugu halkan uu ku dhashay halkan uu ku koray masiibadana xagee uga timid marka isagu marka u dambaysa keyboardka iyo waxaa ha aado meeshan saanu ognahay magaaladan annagu markaanu joogno kaniisadaanu ka tukan jira masaajid ma lahayn ilaa haddana masaajid ma lahayn wax masaajid ma jiraan magaaladan anigu anigu anigu fikirkaysa aaminsana masaajida ma leh waxaa jira hal masaajid miya mise laba masaajid oo oo masaajid ah baa jira karameel faaruuq abubakar masaajida maaha anigu saan aaminsanahay meeshan hadduu masjid yahay anigu masjid saan u aqaano waa anigu diintaydiiy saan kusoo koraya dhaqankeyga iyo sida muslimku yahay masaajidka waxaan u aqaanaa masaajid la dhiso oo waqaf ah oo la yidhaahdo waa masjid oo furaha halkaa qofkii dhisay intuu dhigo albaabka ka baxo meeshani waa community centers waa n g o waxaa la yidhaahdaa abubakar islamic center daar faaruuq islamic center waa center masaajid maaha centerku waa somali confederation community oo kale waa center waa n g o five o c three buu leeyahay charity buu qaataa waa non profit organization masjid ma noqon karo okay meesha meelaha soomaali baa iibsatay soomaali markay iibsatay dhulkaas oo lacag laga bixiyo kharasha oo ciiddaa ka badan meeshii board bay leedahay howl bay leedahay wax waa sidii sidii organisation oo kale waxbay laba fiican tahay laakiinse meeshii waa inay noqotaa meel wixii loogu talagalay lagu qabto waa in caruurtii fasaxay u leedahay waa in dadkii waxaa loo dhisay oo dadku u dhisteen in caruurta lagu badbaadiyo marka in fact lacagta la gurayana waxaa la dhahaa caruurtiinaan badbaadinayna dadkiinaan badbaadinayna dhaqankan ku celinayna diintan ku celinayna okay meeshaas marka caruurtu gasho ciyaalkan arkaysid saanu u sheegnay waa caruur maskax furan oo waxaysan hadday wax arkaan ay qoonsadaan wixii waa ka hadlaan annaga dadkan waaweyn ee meelaha jooga ma ogolin inna lala hadlo ma criticise ma ogolin anaa ku iri anaa iri maanta waxaa taagan qofkii si caadiya u hadla ama qofkii cilmi ka hadla ama wax ka hadla in masaajidka iyo wadaadadu ay ku xukumaan bedil waa xilli waxaan taagannahay xilli qarniyo hore intaad ummadu soo taagnayd baan taagannahay maanta waxaa lagu leeyahay haddii aad runta ka hadashid ama wax criticize garaysid afka ku qalloocanaya wadaadaad la hadashay caruurtaa kaa baaba'as caruurtaa ku dhimanas cunugaa zakariya wuxuu u xiran yahay wadaadada caayi jirtay waxaa caayi jirtay waxaa waxin jirtay okay haddaad runta caddaysid ilbaa ilbaa ilbaa kula tegasoo naafaad noqonaysaayoo balaaya masiibaa kugu dhacaysa naaraad gelaysaa haddaad la hadasho meeshan wax miyaahan diintan qur-aankan iyo diintan aanu rumaysannahay miyaanan abyuusin markaa oo qur-aanku wuxuu ku leeyahay ulil albaab iyo ulil cilmi iyo dadka fakera iyo dadka qur-aanka naftiisa qisas wuxuu ku siinayaa examples wadaraba allahu mathalan markuu leeyahay examples buu ku siinaya waa feker nina halkan fekerkii buu kuu diidaya inaad hadashid buu wuxuu ku oranayaa wallaahi carruurtoo dhan baa kaa baaba'aso afkaa ku qalocsanaysa marka waa monopoly dad isu tegay oo aan ogolayn dadka kale inay fikiraan oo maskaxdooda furaan caruurtii markaa haddii ay intaas ka waayeen communitigoodii community kale wax ka raadsanaya meesha ay isugu tegi jiraan iyo baarkaha ay isugu tagaan iyo meelaha dadka carabtu leeyihiin ay isugu tagaan ummado kalaa jooga caruurtan u danayn maayaan ka nixi maayaan fikri ay aaminsan yihiin ay u dhiibayaan waayahay waa hadal dheer buu ahaa laakiin dhammaantiin waxaan rabaa inaan idiin imaado dakhtarka intaana sii dayninna aan fursad siiyo laakiin bal aan ku horeeyo mar kale sheekh axmed taajir kabacdina doctor axmed waan ku imanaya
haarun waxaad armoodaa walaalka yar oo xoogaa yar wuu kacsan yahay oo xaaladda moodaa inuu soo go-aan hayo waxaan rabaa inaan caddeeyo halka hoosta ka xariiqo horta sharciyan masjidku goob waa goob ama waa meel loo asteemeeyey ama loo calaamadayay in cibaadada lagu tukado ay salaada horeyso oo baytullahi lagu magacaabo xukunkeedu marka wuxuu noqonayaa masaajid ama iijaar ha noqdo ama ha la galo marka hadda xarumaha walaalkeen uu sheegay waa wada masaajid nacam qaabka u niqeynaya cimaar iyo dhismayaalkii waaweynaa qaabkii uma dhisno laakiin waa masaajid waxaan isleehay ilaahay fadligii kasakow dadkeena soo qaxay oo inagu soo yaacanay oo nooc kasta inagu a wadanka soo galay waxaan islahay masaajidadu waxay naga mudan yihiin sharaf iyo ixtiraam maxaa yeele waxay hayaan xaqiiqatan waxay hayaan shaqadii wasaarata cuqaaf wasaarad dhan ba hawshaa qabata masaajidadu wasaarad dhan iyagoo shacbigooda sharafta badan la kaashanaya shaqadii awqaaf bay hayaan waxaan isleehay waxay mudan yihiin duco waa bashar dhacdhac waa ka dhici karaya oo ma nadiifanaya boqol kiiba boqol laakiin waxaan isleehay waana masaajid shaqadii wasaarat looqaaf bihayaan boqolaal xaafidiinay soo saareen boqolaal ducaday soo saareen boqolaal tareenka ka dhacay bay soo celiyeen laakiin waa bashar marnaba ma dhahirya boqol kiiba boqol wajazakum allah waa waa gartay ka waran sheekh axmed tan uu leeyahay haddii aad hadal ku celisid wadaadadoo kale waxaa lagu leeyahay afkaa ku qalloocanaya ama ilmaha kaa baaba-aya taasi way jiri jirtay muddo dheer horta waa anu horta ma maqalo wuxuu qofka maqlo ma xukumi kara anigu soomaaliana masaajidka madaxweynuhu dhis cabdirashiid baan imaam ka ahaan jiray toban sana jaamacadda dhigan jiro haddana aan meel kale ka ahaan jiray imaam dalkan lix iyo toban sana imaam baan hay ma maqal hadalka walaalkeen uu sheegay afkiisaad igu horeysa una malayn mahayo in qof muslim oo waxa ku hadlay hadday dhacdana waa khalad waay doctor axmed
waa mahadsan tahay haarun muxuu ahaa horta arrintan aanu ka sheekeynayno anigu fikradeed ma arko arrin masaajida la xidhiidha uma arko arrin diinta islaamka la xiriira inay tahay waa lagu tilmaamayaa masaajida mooye masaajidka wax allaale wax ka quseeya waxa meesha cibaadada ilaah lagu caabudaya waxaan wax shaqo kula ma ah arrintan waxaan sal ku haysaa waxaa weeyaan eeg maskaxda bini aadanka especially maskaxda ilmaha yar amaba korayaasha waa wax aada u dhib badan waa wax aada complicated u ah waa wax u baahan xirfado gooni ah in markaad waalidka tahay inaad yeelatid oo aad dhex geshid ilmahaaga maskaxdooda fikradan muxuu ahaaye haddana haysata ee ideologiga meelaha ordahaya ee in isqarxiyo ciyaalkana baxayaan waa wax ka weyn wax walba runta marka laga sheekeynayo waxay u baahan tahay in ciyaalkaaga iyo wiilkaaga maskaxdiisa aad geshid waxay u baahan tahay inaad la socotid waxay u baahan tahay muxuu ahaaye sheegeen inaad aad quto dheer fikrado dheerna weelha loo baahan yahay marka anigu saasaan u arkaa soomaalidan ilmahan wax waxaa jira la dhaho identityga amaba inay luntay loo arkahayo wixii wuxuu qofku wuxuu ka samaysan yahay booskuu taagan yahay muxuu yahay muxuuse muxuu ahaay sheegeen uu ka samaysan yahay xageedu kasoo jeedaa waalidiin haddaanu nahay waxaa loo baahan yahay inaanu xaaladda xilixun baa lagu jiraa way iswada bedeleen wax walba waxaa loo baahan yahay inaad adigii xifradii aad doonla yeelatid meelo badan baa wadankaa jira waalid ahaan inaad wax ku baran kartid amaba aad mataqaanaa aad ka faa'iidaysan kartid saaad ula tacaali lahayd ilmahaaga sidaad u baran lahayd because adiga ilmahaagasooweynadoo la joogo daleecadaha iyo wax dhan waa kala duwanaanayaan way waaya soo kob waxaan hadalka siinayaa cabdirasaaq bix maxay maxaa kaaga baxay adiga hadalka waraysigan la yeeshay yuusuf aadan cabdiraxmaan wallaahi walaalow masaajidada horta waa masaajidadeena weeye waa baytullah waa nagaa dhisanay waa jirtaa eedo badan uu sheegay waxbaa ka jira in la kala leeyahay in lakala maamulo inaysan wada shaqayn dhexdooda ka baxayn in ilmaha baxay ama shabaab aaday oo kujiray wiilka abta ku ahaa iyo kuwa ais aaday intooda badan waa la yaqaanaa masaajidaday joogeen waa la yaqaanaa masajkay maqli jireen yaan waxba geed la isku qarin masaajida oo dhanna yaan la isku wada qaadin culammada waa la kala yaqaanaa waxaa fiican culummadu muhiim bay noo tahay imaamadu muhiim bay noo yihiin masaajidadu waa waa waa macadyada ama institutionada annagu aan gacanteena ku samaysanay oo aan leenahay oo nagu waaweyn kaalin weyn bay ka cayaari karaan arrintan inay damiyaan oo xakameeyaan wiil yara oo maraykan ku dhashay oo mall of america film film gala oo high school halkan uga baxay oo jaamacad dhiganaya inta subax soo kaco oo google tago ma odhanayo waxaan raadinayaa al-shabaab iyo itis iyo meelaan ku dhinto iyo dad aan laayo ma dhacayso khasab waxaa jira wax berbergeeyey oo dhisay qof kalooba ha ahaado haddii aanan kulligan isu wada imaan ee farta waalidka lagu fiiqa mar kasta ee waalidka ilmihiisa dhinteen ama la xiray ama maqan mar kasta isaga la eedeeyo horta waa wax absolutely aan dadka qaban weye waxaana fiican dadka arrintan ku dhacday iyo dadka maaragtay arrimaha lagu tumayo iyo waan iswada tuhmaynaa kulligeen in la wada fadhiisto oo runta la isu sheego ilmaheenna waa fara badan yihiin gobolkan da-da averageka ah oo isteedku soo saaray waa labaatan jir mujtamac waxaan nahay very younga ah shaqo la-aantu waa boqolkiiba soddon markaa minnesota ay tahay boqolkiiba saddex dhibaatooyin badan oo ijtimaaciyaa jira marka maalin walba meeshaan fadhiisana iyo meesha laga sheekaysta ma hadli kartid saa ma dhihi kartid waa lagu habaaraya waxa uu sheegaya waa run il baa kugu dhacaysa adigaas habaar naftaa laga qabtay waagaan laha waa waray kow de marka waalidiinta yaan la eedeyn masaajidadoo dhanna eed ma wada qabaan masaajidna lama eedeyn karo waa daar ilaahay laakiin culummada culummada waa in la wada hadlaa waaya halkaa igu hay marka halkaa igu hay cabdirasaaq bixi intaanan cod kala ciyaarin sheekh axmed taajir halkaa wax maa ku darsanaysa waxaa weye horta horta culimadu waa bashar soomaalida kamid yihiin oo malaa'ig ma ahaa waa suurtagal in kaalintii laga reebay heerkii ayna gaarsanayn laakiin masaajidadu way kulmaan intaan ka warqabo masalanba dhowr iyo labaatanka xarumooda ku yaala gobolkeena ku yaala waa shaqayn guud baa ka dhexeeya shirarku way jiraan laga yaaba in heerkii la rabay ayna gaarsaneyn laakiin wadaadadu waa iska warqabaan hadduu khilaaf jirana soomaalin bay kamid yihiin marka anu kolley masaajidada ceeb ma saaraya laakiin marna ma dhahirya boqolkiiba boqol laakiin tabarta wadaalima leh
halkaasi waxaan ku hakinayaa qaybtii koowaad ee barnaamijkaasi aan kaga hadlayo dhibaatada haysata waalidiinta ay dhallinyaradoodu ku biirayso ururada xagjirka ah ee gobolka minnesota barnaamijkaasi waxaan dhammaystiri doonaa idaacadda fiidnimo ee caawa oo aad ku maqli doontaan qaybtiisa labaad waxaan u mahad celinayaa sheekh axmed taajir imaamka masjidka ummatul islaam cabdirasaaq biixo oo ka mida hogaamiyaasha bulshada doctor axmed maxamed yuusuf oo ka mida dhakhaatiirta gobolka minnesota iyo caashe qaasim oo iyaduna ka shaqaysa howlaha maxkamadaha iyo arrimaha bulshada ee gobolka minnesota mar kale ha moogaanina qaybta labaad ee barnaamijkan oo aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo ee caawa haddii ebeedmo